Zakariya Maxamuud Xaaji oo ah xildhibaan hore oo ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk ayaa waxa uu ka hadlay xaaladaha siyaasadeed ee uu wajahayo Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu sheegay in madaxweynaha dowladda federaalk ay dadka oo dhammi la yaaban yihiin halkii laga doonayay in uu wax ka qabto azamooyinka la degay dowladdiisa oo ay ugu horeyso fashilka xagga ammaanka uu beddelkeeda ka doortay in uu ku mashquulo wax aan jirin oo lagu dhibaateenayo bulshada waxa weeye madaxweynuhu anagu madaxweynean ku ogeyn siduu u joogay uu xisbisi maaragtay aan shaqo haynin dadka aan shaqo lahayn ba xisbiyada samaystaa shaqadii ugu horreysa shaqadii ugu weyneyd oo xisbiga loo samaysan lahaa madaxweynaha haysta waa madaxweyne muxuu ka doonay xisbiga markaway waa la yaaban yahay waa laga yaaban yahay dadkii o dhan baa la yaaban adduunkii baa la yaaban muxuu ka doonay shaqadii laga rabay baaba dhaawacan amni ma jiro oo waad ogtahay jabka iyo dhibaatada ciidamada kusoo dhacay dhaqaale ma jiro dadkii muxuu ahaa daad baa qaaday magaaladii xamar haye marka waxaasoo dhan inuu ka shaqeeyo oo hagaajiyo yahay iyadoo dadkii biyuhu qaadeen oo gurya la-aanta ah oo barakacay buuxaan buu madaxweynuhu xaflada iska qabsanaya mar shan iyo tobankii may xaflada waatuu ka hadlayo xisbiga uu ka hadlayo sheegay in lagu mashquulo waxaan jirin iyo daalku inuu xisbiga aan samaysanay oo la inqilaabada ummadii soomaaliyeed awalba iyadoo inqilaabnayd wax la garan karo maaha bulshada muqdisho ayuu sheegay in ay ku jiri doonaan dhibaatada hadda haysata haddii aysan iska qaban madaxda la midka ah xasan sheekh oo uu sheegay in ay yihiin kuwa dalka iibiyey oo doonaya in ay shisheeyaha u beylihiyaan xildhibaanada ayuu dhanka kale sheegay in ay yihiin kuwa dembiilayaal ah xasan sheekhna ay iyagu keeneen iyagoo og dembiyo kala duwan oo uu horay u galay oo ay u horeyso in dhulka soomaali galbeed oo u hibeeyey xabashida itoobiya soomaalida halkaas deganna uu ku sheegay in ay itoobiyaan yihiin soddon iyo shan sana dhibtaasi haysatay oo hadba qolo noocaasi imanaysay haddaysan heryada iska qaadin dhibtaasay ku jirahayaan hadba nin baa imanaya beecinaya iyagoo dhan mar batroolkii la beeciye wixii kor saaraa markay dhammaadeen oo laga takhallusay oo mucaaqabuurihii muslimka ku jireen halkii mitir labadii mitir oo abayaashii awoyaashii ku lahaayeen lala soo baxay ayaa haddana calooshii la aadayo batroolkii iyo muxaaha loo dhacay uraniumkii iyo wixii caloosh ku jira aan qodana leeyahy badiina la xaalufiyey jawaabtiisu waxay noqonaysaa kacdoon shacab shacabka soomaaliyeed inay kacaan xildhibaanadu waa dembiilayaal waxay ku sixi karaan dembigooda iyaga oo madaxweynaha rida waayo madaxweynuhu xilkiisii waa gabay wuuna ku tacadiyey ummadda soomaaliyeedna dhib buu u geystay mid waa hore dhintay iyo mid noolba saddexda boqol iyo labaatan iyo sagaalka xildhibaan ummadda soomaaliyeed meel bay ugu qoran yihiin magacyadoodu waa qoran yihiin awalna xasan sheekh iyagaa markii horena keenay kuwii ka horreeyaa keenay haddana iyagaa keenay isagoo taariikhdiisa loogyahay oo ninkii dhaantada ku tuntay meesha la yidhaahdo dhulkii soomaaliyeed oo xabashidu haysatay magaaladii la ohan jiray muxuu ahaa jigjiga oo yidhi etoobiyaan baatiin dadkii soomaaliyeed si kastaba ha ahaatee xasan sheekh oo markii lasoo dooranayay manaabirta ka sheegayay inuu wax u qaban doono dadka soomaaliyeed ayuu muddo kadib waxa uu bilaabay inuu dhaco hantidooda midda guud ahaaneed iyo tanqaaska ah waxa uu naxaraash la dulmaray masaajid madaaris goobo ganacsi iyo guryo badan isagoona hooyooyin badan oo soomaali ah ka oysiiyey xili nisfuleyl ahna guryahooda ka barakiciyey